أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الmaaئdة waxaan noo soo dembeeyey labadii qolo ee kitaabka la siiyey ee anaga naga horeeyey ay naga horeeyeena yahuud iyo nasaara sida ay kitaabkooda uga wareereen oo ay uga dhumeen wax badan oo kitaabkooda ku jirana aynan ugu camal falin taasna ay dhaxal siisay in alla lacnaday iyo tafaraaruq iyo khilaaf iyo isnacayb inuu alla ku riday marka hadda si guud ayaa labadii qoloba loola hadlayaa waxaana lala hadlayaa qoladii marka mad kuwii madiine iyo jaziira alcarabiya joogay ama si guud ayaa yahuudda iyo nasaaradii nebiga soo gaareen ayuu alla subxaanahu watacaala uu ka waramayaa ayuu la hadlayaayo wuxuu leeyahay yaa ahlal kitaabi ahlu kitaabow war kitaabka dadkiisow qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeennii baa idin yimid yubayinu xaal uu caddaynayo lakum idinka uu idin caddaynayo kahiiran wax fara badan mimaa kii ah kuntum aada ahaydeen tukfuuna inaad qarinaysaan min alkitaabi xaaluu kitaabka ka mid yahayna kaas wayacfuu waa cafinayaa oo waa ka tegayaa can kahiirin in badanna waa ka tegayaa oo aada qarinaysaan waa iska daynayaa qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idiinti waxaa idiin yimid min allaahi alla xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuurun iftiin baa idin yimid iyo wa kitaabun iyo kitaab kitaabka oo mubiinun cad ayaa idin yimid kitaabka oo yahdii hanuuninayo allaahu alla uu hanuuninayo bihi bilkitaabi kitaabka man uu ku hanuuninayo itabaca raacay ridwaanahu alla raalli ahaanshihiisa raacay subula salaami uu ku hanuuninayo allaha salaamka ah jidadkiisa wa yukhriju waa bixinayaa allahum iyagii buu ka saarayaa min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri iftiinkii xaggiisa ayuu u saarayaa biidnihi isaga idinkiisa wayahdii waa hanuuninayaa him iyaga ilaa siraatin jid intii ka ah buu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan ahlu kitaabkiiba waa la si guud ugu dhawaaqay oo waxau yidhi yaa ahlalkitaabi ahlu kitaab ou yahuud hadday yihiin iyo haddii ay nasaaro yihiin labadaba qad xaqiiqe ahee jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeenna rasuulka aayadda ay ka waramaysana waa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam yubayinu xaal ou idin caddaynayo lakum idinku kahiiran in badan ou idin caddaynayo isagoo in badan idin caddaynaya ayuu yimid mimaa kii xaal uu ka mid yahay kaasi kuntum aada ahaydeen tukfuuna inaad qarinaysaan hu maagaasba yacnii kuntum tukfuuna hu caa-idkii marka waa xadfan yahay wixii aada qarin jirteen rasuul idiin bayaaniyo oo idiin caddeeyo ayaa yimid oon soo dirnay ayb waxaas ay qarinayaan marka waa maxay laba tafsiir baa aada loogu badan yahay tafsiirka koowaad waxa uu yahay waxa ay qarinayaan waa sifadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sifadii nebiga ee towraad iyo injiil uu ku lahaa oo ay ogaadeen ayay dadka ka qarinayaan shayga marka ay qarinayaan oo nebiguna bayaaninayo waa sifadiisii tafsiir labaadna waxa uu leeyahay waxa ay qarinayaan oo nebigu uu bayaaniyeyna waa rajmiga oo iyaga kitaabkooda waxaa ku taalay labada qof hadday zinaystaan qofkii markaa ama labadooda ama qofkii nikaax soo maray muxsan ah in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo meeshaa marka way qariyeen iyaga oo waxay sameeyeen waxay ku bedeleen meeshii rajmiga inay garaacaan oo ay karbaashaan wejiga ka madmadoobeeyaan oo dameer iyo intay saaraan ay meelaha kula soo wareegaan bis intaasay ku bedeleen rajmigiina waa ka tageen markaasaa waxaa dhacday nin yahuuda iyo naag yahuudiyadaa zinaystay nebigay u imaadeen xugun ayay ugu yimaadeen markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi maa tajiduuna xadda zaani fii kitaabikum qofka zinaystay ee sidan oo kale ah maxaad idinka kitaabkiina ku haysaan ood ku aragteen markaasay waxay yidhaahdeen aljaldu wataxmiim waxaanu ku aragnay in xoogaa la karbaasho wejigana laga madoobeeyo oo la ceebeeyo bis rajmina kitaabkeenna kuma yaallo ayay dhaheen markaasuu nebigu yidhi keena towreed keena buu yidhi towreedka aada idinka haysataan keena way keeneen aqriya buu yidhi siday u wadeen marka aayaddii rajmiga markii la soo gaaray ayuu gacanta saaray ninkii caalimkooda ahaa xaggana waa ka aqriyey xaggana waa ka aqriyey xagga kalena waa ka aqriyey iyadiina marka waa iskaga tegayoo waa ka booday sidaa markuu yeelay uu ka booday ayaa cabdullaahi ibnu salaam yidhi gacanta ka qaad dheh rasuul allow markuu gacantii ka qaaday waxaa soo baxday aayaddii rajmiga oo sidii ugu taallo kitaabkooda meeshaas marka rajmiga xukunkiisa oo ay qariyeen ayuu nebigu bayaaniyey oo aayadaana kasoo dego yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wamin aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuuka yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi aayadahaas oo isla suuradda ku jiro ayaa mowduucaas marka kasoo degay marka waxa ay qariyeen oo nebiguna uu bannaanka soo dhigay waxay noqonaysaa rajmiga iyo sifadii nebiga sala alla ly slam midna hadda waxaa weeyaan waaba caqiidadii midna waa axkaamtii ayay qarinayaan waa labada meele iyadana dee waxyaabaha qofka ictiqaadinaya nubuwaadka iyo ku saabsan waa arrin caqiide ah oo aada u weyn waay middan rajmiga iyo waxyaabaha ay diideenna iyo ay inkireen ama ay bedeleenna waa axkaamtii bay ku ciyaarayaan marka caqiidadiina haddii lagu ciyaaro axkaamtii sharcigana lagu ciyaaro ee diini waa baaba-day markaas maxaa haraya marka ninkaasi aadaab iyo akhlaaq iyo cibaadaad miyuu u daahayaa marka nin caqiidadiiba inkiray ee qariyey ee axkaamtii sharciga ee laysku maamulayeyna dafiray ayb wayacfuu waa ka tegayaa nebigaasi xaal uu ka tegayo can kathiirin in badanna waa ka tegayaa waxaad qarinaysaan ah intaas marka uu ka tegayo waxa weeyaan ay wayacfuu can kathiirin mimaa tukfuunahu waxa aad qarinaysaan wax badan oo ka mida waa ka tegayaa laa yubayinuhu ma caddaynayo idaa lam tadara ilayhi maslaxatun diiniyatun haddii maslaxad diini ah oo markaas taagan baahideed jirin waa iskaga aamusayaa taasi markaa nebigu min shanihi waxay tahay wixii maslaxad diiniya ay ku jirto inuu bayaaniyo bannaanka keeno wixii maslaxad iyo baahi aan loo qabinna oo iyagu ay qariyeenna waa iskaga tegayaan markaa waxyaabaha marka nimankan nebigu uu ka bayaaniyey waa intii diin ahaan loo baahnaa wixii markaas hadda baahi aanay jirin waa la yska daayay qoomku marka waxaad dareemaysaa inay wax badan bedeleen waxaa kaloo dareemaysaa qisadan ay ku fahamsiinaysaa iyaga towreedkoodii bedelnaa xataa weli waxyaabo ku yaalay baa jiray oo iyagu aynan ku dhaqmi jirin bedelaadna waa sameeyeen kitaabkii ay taxriifiyeen wax ku yaallo oo aynan iyagu taabanin oo aynan ku dhaqminna waa jirtay leanna rajmiga waxaa laga soo saaray kitaabkoodaas hadda gacantooda ku jiro ayaa rajmigii laga soo bixiyey mana ku dhaqmayaan waa diidayaan ayb wayacfuu waa ka tegayaa rasuulkaasi can kathiirin in badanna waa ka tegayaa qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid min allaahi alla xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuurun iftiin baa idin yimid nuurka marka in nebi maxamed laga wado iyo wa kitaabun kitaab baa idin yimid kitaabka oo mubiinun wax caddaynayo kitaab cad waxna caddaynayaa idin yimid yahdii waa hanuuninayaa allahu alle bihi bilkitaabi kitaabkuu ku hanuuninayaa man qofkii itabaca raaca ridwaanahu ridallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa qofkii raaco raalli ahaanshaha alle ciddii raacdo ee alla wuxuu kitaabkaa ugu hanuuninayaa qofkaa ayuu ku hanuuninayaa kitaabkaas yahdii waa hanuuninayaa allahu alle bihi bilkitaabi kitaabkii buu ku hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa itabaca raacay ridwaanahu raalli ahaanshihiisa raacay oo raalli ahaanshihiisa dalbay subula asalaami allaha salaamka ah jidadkiisuu ku hanuuninayaa uu tusayaa asalaam marka laba tafsiir baa ku jiro mid waxa uu yahay assalaam bimacnaa allah lianna asmaada alle waxaa ka mid a assalaam marka jidadkii alle ayuu alla ugu hanuuninayaa kitaabkan dayb ayuu sabab uga dhigayaayo waa ku hanuuninayaa wuxuuna tusayaa jidadkii alle macnaha labaadna waxa uu yahay subula asalaami nabadgelyada iyo badbaadada jidadkeeda ayuu alla ku hanuuninayaa qofkaasi ou kitaabka ugu hanuuninayaa wayukhriju waa bixinayaa hum iyaga min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka saarayaa dulumaadka iyo mugdiyaalkuna waa waxa uu shirkiga iyo gaalnimada ay wadato lianna shirkiga ama kufriga iyo bidcada iyo macaasidu dhammaan waxay wataan mugdi iyo dulumaad weeyaan ila nuuri iftiinka intii ka abuu ku hanuuninayaa iftiinkiina waa iimaanka biidnihi idinkiisa ayuuna ugu hanuuninayaa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraatin jid intii ka abuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah kafara aladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiixu masiix weeyaan ibnu maryama ina maryamo ahaa masiixi ina maryamo ahaa weeyaan allah wax kaleba maahane allah waa ciise kuwii yidhi waa kufriyeen meeshaa marka qoladan sidan tiri waa ayo oo qoladan marka iyaga allah waa ciise kuwa yidhi waa kuwee nasaaradoo dhan miya mase qeybo nasaaradii ka mida ayay ku imaaneysaay weeyaan alimaamu lbaqawi isaga waxa uu yihi hum lyacquubiyatu min annasaara waa firqa nasaarada ka mida waana kuwa la yihaahdo alyacquubiyatu yacquubiyaduna waa ortodoxiska waa yurubtan bari iyaa u badan waa kirishtaanka nooca yurubtan bari iyo xabashada iyo kuwa ay yihiin waaye iyaga dhanka xabashadayna kasoo gaartay dhulkan carabta nasaaradii soo gaartay iyaga laftooda ama kirishhtaankii soo gaaray wuxuu ahaa marka madhab yacquubi ah baa soo gaaray oo ortodokis bay ahaayeen carabta laftooda qeybo ka mida sida nasaara najraan kuwii aan kusoo marnay suuratu aali cimraan nasaaradii aan kusoo marnay iyaguna xabashaday kasoo gashay nasa nasraanimada iyo kirishtaannimada xabashada xaggeeday uga timid saa darteed iyo caaqibada marka kuwaasaa la yihaahdaa marka wuxuu leeyahay baqawi asagu sidaasuu yidhi mufasiriinta qaar kaloo ka mida iyagu waxay yidhaahdeen maya qoladaasi kirishtaankaoo dhan ba isku waafaqsan sidaas madaahibtooda kala duwan iyo firqooyinkooda kala duwan dhammaantood ayaa sidaas qabo wayna isku waafaqsan yihiin sida uu tilmaamay abu xayaan alandalusi fi lbaxri lmuxiid kitaabkiisa ayb oo wuxuu yihi firaqu nasaara jamiicuhum qaa'iluuna biana ciisa huwa allah dhammaan sidaasay dhahayaan kuwan katooliga ee ayagu dhahayaan ciise alle ma ahan laakiin waa wiilkiisana de waxaa ka laasimaysa waa alle haddii iyaga muqadamadooda la fiiriyo ciise alla ma ahan laakiin allah dhalay ee cunugu aabbuhu waxa uu yahay buu asna yahay wiilku waxa aabbihiis yahay ayuu noqonayaa ugu dambeyn iyaga laftooda marka warkooda waxaa ka dhalanaya ma ka laasimayo hadalkan baa ka laasimayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ayb ictiqaad bayna sidaa ulahaayeen ayb madhabtaas marka ama qowlkan dhahayo nasaaro dhan baa aaminsan qowl baciida ma aha oo abuu xayaan wuxuu leeyahay waqad ra-aytu waxaan aniga arkay buu yidhi min nasaara bilaadi landalus isagu marka andalusi buu ahaa abuu xayaan nasaaradii kirishhtaankii dhulkaas sbain iyo meelaha deganaa waxaan ku arkay buu yidhi man kaana yantami ila alcilmi qolo iyaga culimmadooda ka mid oo cilmi u nisbo sheegato minhum iyaga ka mid ah wadakara lii wuxuu ii sheegay buu yidhi aniga ana ciisa nafsahu huwa allaahu ciisa ilaahay ah buu igu yidhi buu yidhi ninkaa nasaaradaas meeshaa degan oo culimmadoodana ah wa nasaara alandalus malakiyatun nasaarada andalusna waa katoolig buu yidhi oo isbaanishku waa katoolig ayb malakaniyadu waa katoliga waay naam kuwan talyaaniga iyo ay yihiin ay u badan yihiinba waay naam qultu lahu markaasa waxaan ku idhi buu yihi kayfa taqulu sidee u dhahaysaa sidaas dalika wa min almutafaqi calayhi ana ciisa kana yaأkulu wayashrabu markaasaa waxaan ku idhi war sideed ciise alle u tilmaamaysaa ciise waxbau cunaa waana cabaaye taasna mutafaqaan ku wadanay adna waa ogoshahay anigana waa ogolahay ciise inuu cuni jiray cabi jiray markaasuu yidhi idaa kunta waa markaas wuxuu yidhi fatacajaba min qowlii warkaygii buu la yaabay markaasuu yidhi wa qaala idaa kunta anta bacda makhluuqaati illaahi qaadiran calaa an ta'kula wa tashraba adoo makhluuq ilaahay ahba haddaad awoodid inaad wax cunto ood wax cabto fa kayfa laa yakuunu llahu qaadiran calaa dalika kulaha ilaahay see u awoodi waayey inuu wax cuno cabo allah almustacaan un cunidda iyo cabidda annaga baahiyaan wax u cunnaa waxa wax loo cuno loona cabo waa baahi baahina waa nuqsaan dee ilaahay marka inuu baahdaa ka dhalanaysa marka nacam baahiduna marka waa wax naqsi ku jira waay nacam fastadlaltu min dalika waxaan ka daliishaday buu yidhi warkiisaas alaa fardi calaa fardi ghabaawatihi wa jahlihi ninkaa yacni damiinnimadiisa iyo jaahilnimadiisaan ka siyaadsaday buu yidhi meeshaas oo ninkaa yacni inuu aada jaahil uga yahay bisifaat illaahi tacaala sifaat alle inuuna waxba ka ogeyn baa halkaa aan u daliishaday buu yidhi leanna wax kasta oo makhluuqa kamaal u ah naqsina aan asalkeeda ahayn baa ilaahay la dhihi karaa asaa uga owleysan oo uga habboon laakiin shaygu haddii sidiisaba nuqsaan ay keento lama dhihi karo bani aadamku kamaalba ha u ahaatee alla looma nisbay karo hurdadaa ka mida cuntadaa ka mida cabiddaa ka mida musqusha qofka inuu aadaa ka mida waa naqsi laakiin qofku marku caafimaad qabo bani aadanku naqsi iyo baahibaa keento haddana marka uu musqushii aadi waayo haddana hoos waa nin jiran oo wuxuu noqonayaa marka inuu hoos nuqsaantiisu waa sii badane ee alla marka awalba horeba naqsi waaba ka nasahan yahay marka horeba ayb meeshaas baad marka waxaad garanaya nimankani marka in caqiido baatila ay wataan haddana nasaaradu waxay isku wada waafaqsan yihiin waxa la yidhaha alaqaaniimu halaatha ilaah waxay leeyihiin waa jawhar waa jurmi hal jurmi jawharkaas marka wuxuu ka koobmaa saddex bay yidhaahdeen saddex aqaaniim waxay aqaaniim u yaqaanaan ayaga saddex qaybood oo waaweyn qayb waa alibnu qaybna waa alabu qaybna waa alruux ruuxdana noloshay ka wadaan alaqaaniimu halaatha la yidhaha kuwaasna ciise see ilaah ku yahay marka la weydiiyana waaba cabaa waa cunaa ee waxay ku leeyihiin isaga marka qaybna waa insaan uu ka yahay qaybna macbuud buu ka yahay waa waa ilaahnimu ka wataa oo waxay yidhahdaan naasuud laahuud naasuud waa insaannimo laahuudna waa ilaahnimo waxaas iyo baatilkaas aan la fahmi karin xujana loo keeni karin ayay dabada hayaanay caqiido iyo diin ka dhigtaan una sujuudaan iyo kirishtadii nebigoodii wixii ay yahuudi uga dhaadhicisay sidaasaan u dilnay una xirxirnay ay yidhaahdeen ayay haddana waxay ka dhiganayaan cibaado waa qoom ba-ay marka meeshaas marka waxaa kaloo caqaa'idkooda dabcan ka mid ah ilaahay inuu maryam dhex galay oo markaas yacni ciise ciise marka uu ka qeyb alle ka mida ay noqotay marka ciise iyo alle inay itixaad intay sameeyeen ay midoobeen hal noqdeen mid bay noqdeen midkaas marka sidaasuu ciise ilaah ku yahay bay leeyihiin caqiido marka la yidhaha wixdatul wixdatul wujuud jiritaankanba waa hal aa ilaahay unbaa jiro waxay leeyihin ilaahay qolooyin kalea ka dhaxlay marka islaam u nisbe sheegto oo iyagu dhahayo ilaahay subxaanahu watacaala suurooyinka quruxda badanuu dhexgalaa markaas markaas ayaa suuradaas iyo allah hal isla noqdo qaarna waxay yidhaahdaan koonka oo dhanba waaba alle see alle ku yahay allah ku dhex jiray leeyihiin allaan ka dhex arkaynaa marka dhagaxaas iyo bakeerigaas iyo xayawaankaas kulli ilaahan ka dhex arkaynaa qoladaa iyagana waxaa la yidhaahdaa waxdatul wujuud caqiidada ay qabaan dad badan baa marka ku waxaas ku ibtilaysan ee una nisbo sheegto tasawuf walidaalika abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa albaxru lmuxiid qoladan marku ka baxay nimankan marku saan usoo naqdiyey qoladaasuu soo galay marka markaasuu dhowr nin ka tilmaamay oo ibnu carabi baa ka mida ibnu carabi ataa-i ayaa ka mida oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan dimashiquu ku duugan yahay dad baa ziyaarto oo aad u weyneeyo oo ku tilmaamo khaatamu lwliyaa awliyada ninkii lagu khatimay culimada agtarkooda ama in badanna waxay ku waxay yacni ku kulansan yihiin ninkaas inuu gaal ahaa nacam oo xataa zandaqa iyo wax daran inuu aaminsanaa kutub ayuu leeyahay futuuxaadka iyo fusuuska iyo ee uu ku qoray qaarkood eyga in ilaah ku dhex jiro oo ilaahnimo laga arkaayo ee uu ku dhigay marka uu futuuxaadkao kale wuxuu ku dhigay waxaa ka mida uu yidhi waxyaabaha marka uu sheegay alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogi buu yidhi yaa mukalafa labadooda marka waxaasuu marka futuuxaadka ku qoray imaamu dahabina wuxuu yidhi in lam yakun maa fi lfutuuxaati waxa futuuxaadka ku sugan kufran haddaynan ahayn falaysa fi dunyaa kufrun adduunyadaba kufri ma jira ayuu yidhi marka fusuuska iyo futuuxaadkuna innaga dalkeenna waana yaallaan waana la keenaa dad baana akhristo una haysto in ay tahay caqiida saxiixa nacam abu xayaan marka aad buu madhabkaas u naqdiyey wuxuuna tilmaamay waxaanan sidaa u sameynayaa buu yidhi nasiixatan lilahi tacaala nasiixo aan ilaahay diinkiisa u naseexeynayaa nimankaa magacyadooda u sheegay buu yidhi ibnu sabciina ka mida ibnu farid baa ka mida way badan yihiin dadkaas sidaas marka qabo xallaaj ayaa ka mida qaar gaalnimaaba loo dilay oo duwalkii jiri jiray zandaqay u dileen innagana madhabkaas iyo waxaas waxaan u sheegaynaa oon u leenahay kutubtaas dadaa akhristay waddankeenna ay taallaan nasiixatan lilaahi tacaala ayb marka waxyaabahaasna in laga fogaado in caqiido laga dhiganin waayo caqiidadaasayna ku dhisan tahay wax meelo badan ku yaallo oo laleeyahay la leeyahay marka aada arkaysa marka ilaahnimo iyo in lagu hadlaayo oo qofku uu leeyahay dhulka bari iyo galbeed anaa iskale haddaan doono laxda eelbiriqsigan ku baabi-inayaa anaa saas ahaa anaa saas ahaa anaa saas ahaada faraha badan eed arkayso wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun iyo aniga amarkayga amar allaba waaye aniga alla isku midaan nahay waynaan kun haddaan dhaho yakun wixii waaba iska ahaanayaan fasira haddii la yidhaahdana waxay leeyihiin macnuhu waxay tahay sheekhu darajo marku gaaro wuxuu ku hadlayaa lisaanu luluhiya yacni afkii allow ku hadlayaa ay ka wadaan ee allow iska dhigaa see alla bani aadam qof ah see alla isaga dhigaa subxaanahu watacaala yacni macnaheedu waxay tahay allah ku dhex jiro allah ka dhex hadlaayo waay marka waxaas marka waa dajal iyo kadib iyo iftiraa iyo diin xumo waaye waana ka liitaa kufrigaasi kufriga nasaarada leanna nasaaradu ayaga waxaa lagu haystaa ilaahay maryamuu dhex galay iyo ciisau ku dhex jiraa bisaa lagu haystaa ee ninkan laakiin wuxuu leeyahy meel kastoobuu ku dhex jiraa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiixu bnu maryama waa ciise kuwii yidhi ictiqaaday u dhaheen ee qowl maahan yacni ee iska dhaheen maaha meeshaa marka waxaa la kala saarayaa qofka hadduu gaalnimada ka sheekeeyo aaminsanayn ma ku gaaloobayo bimujarad inuu ka sheekeeyo qur-aankayba ku jirtaa fircawn warkiisiibaa qur-aanka ku jira soo maha ana rabukum laclaa inuu yidhi iyo haddii marka qof uu yidhaha fircawn wuxuu yidhi rabbigii sarreeyaan ahay qofkaasi de ma gaaloobin isaga leanna maxaa yeelay waa shee waa ka sheekaynaya xaakil kufri laysa bikufrin marka gaalnimada ninka ka sheekeeya ku dhawaaqaya ma ahan gaal ma noqonayo leanna isaga qasadkiisaba maba ahanba gaalnimada waa sheekada walidaalika marka aayadahan oo kalea ka mid a qaaluu waxay yidhaahdeen baa laleeyahy in allaha alle huwa almasiixu bnu maryama waaye ee ninkii aamino in alle uu ciise yahay waaba gaalooba ee nin kastoo qur-aanka akrinaya maa gaal noqonaya marka maya ninka qur-aanka akrinayo waa ka shirkigooda iyo kufrigooda u ka warramaya maahane ma aaminsana qul waxaad tidhaahdaa faman yaa yamliku awoodayo min allaahi ilaahay xaggiisa inuu wax ka ce- inuu celiyo xaggiisa shay-an oo wax ka celiyo qul waxaad tidhaha faman yaa yamliku awoodayo min allaahi an yamnaca inuu celiyo min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an inuu ka celiyo yaa awoodi karo ayb yaa alle wuxuu qadaray ama doonay celin karo in araada haddii uu doono alle an yuhlika inuu halaago ou dilo almasiixa ciise ibna maryama ahaa iyo wa ummahu hooyadiis yaa alle ka celi karaa haddii ciise iyo hooyadiis uu dilo oo ay dhintaan marka meesha waxaa la leeyahay marba haddii iyagii ay dhimanayaan oy dhimasho marayaan ade iyagu ilaahye ma noqon karaan marka ilaah ma dhinto ayb meeshaas marka iyagii waxay og yihiin maryam inay dhimatay bay og yihiin ee maryam hadday maryam hadday dhimatay ilaah maaha ciisena iyagu siday ku andacoonayaan waa la dilayay aaminsan yihiin mar haddii la dilay ee ee uu wax iska celi waayeysay iyagu la tahay markaas ee ilaah ma noqon kara wa muslimku laakiin wuxuu aaminsan yahay waqtiga uu soo dego kadib inuu dhiman doono ayb mar walbaa marka waa dhimanayaa waman iyo axad haddii uu doono inuu halaago fil ardi dhulka korkiisa ku sugan jamiican xaal ay yihiin dhammaantood haddii alla doono inuu halaagayaa ka celin kara alle welilaahi alla oo keliya unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda wal ardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa waxa u dhexeeyo yakhluqu alla waa abuurayaa maa ayuu abuurayaa yashaa-u ou doonayo wixii uu doono ayuu abuurayaa wallaahu alleh qadiirun mid awoodo waayo calaa kulli shayin shay kasta korkiisa marka macbuudka in la caabudaa ay tahay waa macbuud wax iska celin karo qudro leh wuxuu doono abuuri karo dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jirana isaga iska leh cibaadada marka allahaasaa istaahilo laakiin axad dhimanayo axad la maquunin la muquunin karo cibaada ma istaahilo maxaa yeele qudradii baaba ka maqan qaabka marka qur-aanka uu u doodayo fiiri marka qul waxaad tidhaahdaa faman yaa yamliku awoodayo min allaahi an yamnaca inuu diido min allaahi alla xaggiisa shay-an oo wax ka diido in araada hadduu doono an yuhlika inuu baabi-iyo uu halaago almasiixa bna maryama masiixiina maryama ahaa iyo wa ummahu hooyadiis iyo waman axad fil ardi dhulka korkiisa ku sugan jamiican xaalay yihiin dhammaantood welilaahi allaoo keliya unba u sugnaaday mulku samaawaati waalardi mul ciraryaalo iyo dhul mulkigiis allah iskale iyo wamaa beynahumaa waxa u dhexeeya meeshaasi markaad waxaad ku cid kastoo hadda wax milkisaahi adduunyadani waxay dhalatay ooy timid iyadoon waxba haysanin dib bay wax ka milkisay waxaana aragnaa inay ka tegayaan iyaga oo aan markaas yacnii iyagoo inay intay ka dhintaan mulkigiina waa ka zuulayaa dad kaleu ku wareegayaa marka mulki dhaba ma haystaan marka laakiin alle mulki dhabow haystaa isaga yakhluqu waa abuurayaa alle maa waxa yashaa-u uu doonayo u abuurayaa wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii awoodo waay wa qaalat alyahuudu waannasaaraa naxnu abnaa'u llahi wa axibbaa'uh wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi iyo wanasaaraa nasaara waxay tidhi naxnu anagu abnaa'ullaahi ilaahay wiilashiisii baan nahay wa axibbaa'uhu kuwii ou jeclaa ayaan nahay bay yidhaahdeen ayb qul waxaad tidhaahdaa falima maxay baa yucadibukum ou idiin cadaabayaa alle bidunuubikum bisababi dunuubikum muxuu dunuubtiina darteed muxuu alle idinku cadaabayaa bal ee antum idinku basharun bashar ayaa tihiin mimanna ka mid ah basharka oo miman ka mid a khalaqa alla uu abuuray yakfiru waa dhaafayaa alle liman buu u dhaafayaa yashaa-u uu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man buu cadaabayaa yashaa-u uu doonayo welilaahi allow keliya unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaad mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa beynahumaa waxa ku dhex jiro wa ilayhi ilallaahi alle intii ka ah oo keliya unbaa almasiiru meesha loo ahaanayo ay ahaatay doodoodii baa weli socoto marka wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi naxnu abnaaullaahi wa axibbaa'uhu wa qaalat inasaara nasaarana waxay tidhi naxnu abnaaullaahi wa axibbaa'uhu sidaas waay ee labadoodii qolo walbaa qolada kale uma qiraynin qolo kasta iyadaa waxay dhahaysay naxnu abnaaullaahi wa axibbaa'uhu waxaa la yidhi marka waxay ka wadaan arrintani araaduu ana allaha tacaalaa lanaa kalabi waxay ka wadaan iyagu marka alla subxaanahu watacaala anagu wuxuu noo yahay aabbo oo kale fi lcadfi naxariista xaggeeda baqowi saasuu yidhi wa naxnu anaguna kal abnaa'i lahu wiilashiisoo kalaan nahay ayb fi lqurbi waalmansilati xagga dhowaanshaha iyo saan ugu dhownahay wiilashiisoo kalaan nahay bay dhaheen ibraahimu naqaci isaga wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuudu wajaduu fi towraati towreed waxay ka heleen yaa abnaa'a axbaari ayay ka heleen yaa abnaa'a axbaari culimadeydii wiilasha wiilashaydow sidaasay ku arkeen fabadaluu markaasi waxay ku bedeleen yaa abnaa'a abkaari famin dalika qaaluu naxnu abnaa ullaahi ayb saasay marka ka keeneen saasuu tilmaamaa baqawi wa qaalat ilyahuudu waannasaaraa waxay yidhaahdeen naxnu anagu abnaa-ullaahi baan nahay iyo wa axibbaa'uhu axibaa waa jamcu xabiib kuwii alla ou jeclaa ayaan nahay kuwii alla ou jeclaa ayaanu nahay bay dhaheen ayb marka hadday sidaa tahay qul waxaad tidhaahdaa falima maxaybaa yucadibukum alla ou idiin cadaabayaa bidunuubikum dunuubtiina darteed muxuu alla idinku cadaabayaa sidan waxaa loo leeyahay yahuud ayagu cadaab waa rumaysan yihiin janno iyo cadaab labada waa rumaysan yihiin nasaaraduna cadaab iyagu ma rumaysna oo iyagu waxay leeyihiin nasaaradu iyaga cadaab ma rumaysna janno keliya unbay rumaysan yihiin ayb janno keliya unbay iyagu markaa yacni rumaysan yihin yahuudda maadaama ay marka cadaab ogol yihiin oo ay cadaabka ay rumaysan yihiin ayay waxay yidhaahdaan kitaabadoodana ku qoran iyaguna ayba qirsan yihiin alle waxay leeyihiin waana cadaabayaa afartan maalmoodaan kuweena dembaabay afartan maalmooday naarta ku jirayaan dabadeedna jannadaan soo gelaynaa ayay dhahayaan wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudah waa soo marnay suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan lafteeda xataa waa ku jirtay nacam lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudaat marka mar hadday iyagu ogol yihiin oo dad annaga naga mida ayaa la cadaabayaa ay qabaan ee waxaa la leeyahay marka haddii idinka la idin cadaabayo ama dad kamida idinka oo diintiina haysta la cadaabayo ee wa axibaa-ahu ilaahay daduu jecel yahan nahay maxaa u leedihiin ilaahay ciduu jecel yahay ma cadaabaye xabiibkiisa alla ma cadaabayo iyaga marka waxay aaminsan yihiin baa lagu xujeynaa feeri marka cadaab baad rumaysan tihiin dadka diintiina qaar ka mida in la cadaabayo mar haddaad ogoshihiin jacaylka aad sheegaysaan aawe marka ayb qul waxaa tiraa falima maxaybaa yucadibukum ou idiin cadaabaya alleh bidunuubikum bisababi dunuubikum dembigiina darteed muxuu idinku cadaabaya alleh bal ee antum idinku xaqiiqdu waxay tahay basharun baad tihiin bashar dad baad tihiin basharka oo minman khalaqa dadkii alla kuwa alla uu abuuray ka mid a yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ciduu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man yashaau qofkuu doonayo walilaahi alloo keliya unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa baynahumaa dhexdooda waxaa ah wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah unba almasiiru meesha loo ahaanaya ay ahaatay adduunyada lafteedana waa laydinku ciqaabay oo daa- qaarkiin yaa waxaa laga dhigay yacnii daanyeeraa loo bedelay walaqad al calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin dad alla jecel yahay miyaa daanyeer laga dhigaana inta suuradooda la bedelo miyaa daanyeer laga dhigaana meeshaa marka ogaada waayo alle idinma jecla idinkoo sidan ku sugan idinma jecla ayb iyagii marka xujadii aadaa marka looga helay waxay aaminsanaayeen baa lagu xujeeyey male marka af iyo jawaab male yaa ahla اlkitaabi qad jaءakum rasuluna yubayinu lakum calى fatraة min الrusuli an taquluu ma jaءana min bashiiri walaa nadiir yaa ahla اlkitaabi ahlu kitaabow war dadka kitaabka la siiyow qad xaqiiqeeha jaءakum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeennii baa idin yimid yubayinu xaal ou caddaynayo lakum idinka ou idin caddaynayo calaa fatratin cala nqiطaacin kala go- korkeed iyuu idinkugu yimid min arusuli rususha xaggeeda marka xaal yacnii uu ahaaday kala go-aasi ayb oo rusushii xilli ay kala go-een buu idin yimid maxaa la idinkugu soo diray uu idinkugu yimid an taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin maa jaa-anaa nooma imaanin annaga min bashiirin ay bashiirun mid bishaareeyo walaa nadiirin ku digana nooma imaanin saydnan u dhihin faqad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid bashiirun mid bishaareeyo wanadiirun iyo mid digaya idin yimid wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii awoodo wa ayb yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow qad xaqiiqeeh jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkeenna waa nabiy llaahi moxamed yubayinu xaal ou caddaynaya lakum idinka ou idiin caddaynayo calaa fatratin marka in la xaaleeyo yubayinuda damiirka ku jira laga xaaleeya waa bannaan tahay yubayinu xaal ou idiin caddaynayo huwa isaga lakum idinka idiin caddaynayo calaa fatratin cala nqiaacin kala go- korkeedna xaal ou idinkugu caddaynayo ayb yacni calaa fatratin wou idiin caddaynayaa xaala kownihi uu ku sugan yahay calaa fatratin kala go- oo rusushii xilli ay kala go-day buu idiin yimid wahay marka calaa fatratinta marka in la xaaleeyo laakiin waxaa ka fiican in iyada yacnii lagu tacallujiyo jaa-akum tancan oo macnuhu markaas aad buu u muuqanayaayo macnuhuna wuxuu noqonayaa waa idiin yimid cala nqiaacin kala go- buu idinkugu yimid iyadoo rusushii kala go-day oo nabiyullaahi ciisana muddo laga joogo oo muddo markaa yacnii risaaladii iyo rusushii aahaartoodii ay baaba-day ama ay aada u yaraatay xaalad sidaasu idinkugu yimid waay marka ayb hadii xataa la xaaleynayana jaa-akumta ee rasuulunaada iyo in laga xaaleeyo ayb yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow qad xaqiiqeeh jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa baa idin yimid yubayinu xaal ou caddaynaya lakum idinka isagoo idiin caddaynayo calaa fatratin bouna idinkugu yimid kala go- xilli markaa cala inqiaacin min arusul ayb oo fatrada marka waxay tahay fatara hada almru yafturu ayaa la yidhaha futuuran waa go-ay arrinkaasi waa go-ay marka kala go- korkeed buu idinkugu yimidoo mar nabiyullaahi ciisana waqti hore la kor yeelay oo dhulkii ounan joogin ee waqti dheer uu kasoo wareegay buu idin yimid shan boqol iyo xoogaa meelahaasa udhexaysay yaa la yidhaahdaa rasuulka iyo nabiyullaahi ciisa ayb marka waqti dheer waayo oo cilmigii baaba-ay aathaartii baaba-day oo dadka waxyaqaana ay aad u yaraadeen waxaana ku tusaya qisada dheer ee salmaanulfarisi markuu xaqa raadinayey sida naadir oo u ahaa dad wax ogaado ama dad cilmi lehe oo wax ka barto ama uu u taga say u yaraayeen waxaa kaloo ku tusaya sidoo kale zayd bnu camr bni nufayl reer maka markuu ka yaabay shirkigoodii waa kii tegay shaam aaday markaasuu culumuu raadinayaa marka naadir jiddan bay ahayd marka in la helo qof toosan oo nebigii hore risaaladiisii oo dhab ah haysto ayb marka rasuulkii wuxuu idiin yimid xilli kala go-a buu idiin yimid oo rusushii kala go- ku dhacay ayb calaa fatratin calaa inqiaacin kala go- kala goytaan korkeed yuu idinkugu yimid min arusuli ay kala go-een rusushii xaggoodii kala goytaan ku yimid xagga an taquuluu wuxuuna idinkugu yimid lianlaa taquuluu ama makhaafata an taquuluu inaydnan dhihin ama cabsi laga cabsanayo inaad dhahdaan maa jaa-anaa annaga nooma imaanin min bashiirin ay bashiirun mintaan waa zaa'ida waay silo waay mar haddii nafyi mintaani haddii nakiro ka daba dhacdo nafyin jumlo nafyina ay ku dhex jirto mintu waxay noqonaysaa silo waay zaa'idada mararka ay tahay ayaa sidaas ba ah noco ayb maa jaa-anaa nooma ima lianlaa taquuluu saydnan u dhihin maa jaa-anaa nooma imaanin min bashiirin ku bishaareeyo walaa nadiirin iyo mid digayo ko toona faqad xaqiiqe jaa-akum waxaa idin yimid bashiirun mid bishaareeya wa nadiirun iyo ku digo wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun kii awoodo wa waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowmi idkuruu nicmat allahi calaykum id jacala fiikum anbiyaaa wajacalakum muluuka wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi yaa qowmi qowmke yaa qowmi qowmkeeyow udkuruu xusa oo xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti xusa jacala alla uu yeelay fiikum idinka dhexdiina ambiyaa-a uu idinka yeelay ambiyo dhexdiina uu yeelay nebiyaalo wajacalakum wadkuruu xusuusta id waqti jacalakum alla uu idinka dhigay muluukan boqoro wa aataakum wuxuu idin siiyey alleh maa shay buu idin siiyey lam yu-ti ounan siinin axadan axad axadka oo min alcaalamiina caalamka ka mid a nabiyullaahi muusa baa marka arrintan marka waa muqadamo nicmadii allaa la xusayaa ayaa la xusuusinayaa iyo siduu alla u maamuusay nicmadaa markay qalbigooda gasho waxaa la rabaa howl baa la rabaa in loo diro hawshaas marka inay nebigooda ku garab siiyaan ayaa la rabaa marka jihaad iyo dagaal iyo niman mushrikiina oo dhulkii muqadaska ahaa haysto ayaa la rabaa inay iyagoo nebi muuse raacsan ay ka xoreeyaan dhulkaas inta aan marka ordaha dagaalama la dhihin horta wixii alla u galay buu xusuusinaan bal inay nimankaa marka ay ku dabcaan arrintaas wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi uu ku yidhi qowmkiisa yaa qowmi qowmkeeyow udkuruu xusa nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisa korkiina uu yeelay id waqti jacala uu idinka dhigay fiikum idinka dhexdiina uu yeelay ambiyaa-a ambiyo ambiyadu waa ku badnaayeen ilaa nabiga sal l slam uu yihi kanat banuu sraa-iila tasuusuhum اlanbiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafa nabiyun markas reer bani israa-iil arrimahooda waxaa maamuli jiray oo madax u ahaan jiray ambiyada mar kastoo nebi dhinto nebi kalea ub ayaa bedelayay ayb sidaasay ku noolaayeen marka ambiyadoodu aad bay u badnayd id jacala fiikum ambiyaaa marka waa kaas wa jacalakum wuxuu alla idinka dhigay muluukan boqoro muluukantan marka macaani kala duwan baa lagu fasiraa dad yacni loo adeego oo markii alla fircoon idinka koriyey eewaxaad yeelateen marka khadam iyo dad idiin adeego ninku haddii marka loo adeegana waxay tusaysaa ninkaasi in ilaahay u nicmeeyey ayb wajacalakum muluukan waxaa kaloo lagu fasiray niman hadda marka quutulyowm iyo ou dhibaaya ma tihiino ilaahay waxbau idin siiyo quudkiinii waa idin waa idin siiyey ayb oo abu cabdiraxmaan alxubuliy wuxuu yihi samictu cabdاllahi bni camr bn اlcaas baa waxaan ka ayaan maqlay wasa'lahu rajulu nin baa su-aalay faqaala wuxuu ku yidhi alasnaa min fuqaraa'i اlmuhaajiriin war annaga sowma nihin cabdullaahiyow muhaajiriinta fuqaradooda faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahi bni cumr bn alcaas wuxuu ku yidhi alaka mra'atun haweeney ma leedahay ta'wii ilayhaa aada u dumantood u tagto guriga haweeney xaas makuu joogtaa markaad soo shaqayso aada u gasho u tagto qaala nacam buu yidhi haa qaala alaka maskanun guri ma haysataa taskunuhu aada degto qaala nacam buu yidhi haa qaala fa anta min alagniyaa warniyow adiga dadka aqniyadee wax haystaad ka mid tahay ogow qaala haddana wuxuu yidhi fa ina lii khaadiman intaa iska daaya aniga waaba la ii shaqeeyaaba qaala wuxuu yidhi fa anta min almuluuk boqoradaadba marka ku jirta adeega muluukan marka saas waayo marka kulligood reer bani israa'iil muluuk say ku yihiin ishkaalkaas marka waa kaa baxa leanna muluukanta hadda waxaaba laga wadaa nin noloshiisana isu saaran tahay loona adeego waa m waa melik xadiidkii nabigana sal ll l slam waata u ahaa man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan badanuhu cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiiriha qofkii soo tooso oo ehelkiisa kasoo dhex tooso isagoo aamin oo nabad qabo kasoo tooso mucaafan badanuhu jirkiisana loo caafiyey caafimaad jirka qabo cindahu quutu yowmihi maalintaa wuxuu cuni lahaana haysto ama kasab ahaana u haystaayo shaqo u aadaa ama gurigayba u yaalaan wixii maanta uu cuni lahaa ninkaasi fakaanamaa xiisat lahu dunyaa bixadaafiiriha adduunyadii iyo dhaldhalaalkeediiba waa laysugu daray ninkaas nacam aawe laakiin qanaacadii aawe marka nacam waxaa laga yaabaa isaga oo malaayiin haysto faqri inuu ka baqayo nacam waxaas marka waxaa sababaya qanaaco la-aanta de ilaahayna qofkii qanaaco uu geliyo wax fiican uu siiye nacam qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataahu maalka marka laysa alghinaa can kahrati alcarad walakina alghinaa hina nafsi hodantinimadu maahan qofka inuu maal badan inta iyo inta inta u gedgediya maahane waa alghinaa hina nafsi qofka nafsadiisa inuu hodan yahay nacam haddii ilaahay dadna uusan kuu baahinin caafimaad aada qabto nabadna aada kusoo toosto inaad dayrsataa aaday qalad u tahay nacam dadkeenni marka waxaa aada uga qaalib noqday dayr dayrsiga marka nacam qofkiio shaqo haysto wax haysto yaad dayrsanaya nacam xaggee wax lagu arkay buu leeyahay nacam ayb allahu lmustacaan macnahaasaa marka wajacalakum muluukan laga wadaa ninkii ilaahay wax badan siiyey kii ilaahay wax yar siiyey laakiin aan dad tuugsanin nicma uu haystaa alxamdulilah inuu yidhahdo kii caafimaad iyo ilaahay caqli uu siiyey uu suuqa ku aado kusoo xamaasho nicmaa ilaahay ku leeyahay nacam xooluhu maahan keliya un inaad fiiriso ninkaa lacag badan bis inaad fiiriso maaha bal nabiga sal ll ly slam xadiid muslim ku sugan waxa uu yidhi unduruu laa wuxuu yidhi unduruu ilaa man huwa duunakum qofka idinka hooseeya fiiriya walaa tanduruu ilaa man huwa ilaa man huwa fawqakum kan idinka koreeya ha fiirinnina dalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allah sidaas ayaa ku habboon nicmada alle inaydnan xaqirin insaanka marka waxaa la rabaa inuu qofka ka hooseeyo fiiriyo hadaad caafimaad qabta midka aan qabin bal fiiri haddii aada adiga waxhaysatood maanta hoyan karto kanaan hoyan karin balishaada fiiri ku qabo wax badan baa markaas kuu soo baxayo ilaahay baad u shukrinaysaa allana waa kuu siyaadinayaa laakiin haddaad ninka kaa koreeyo un fiirsato nicmadii allaba ma xusuusanaysid laakiin umuuraha diiniga ninka kaa koreeya inaa fiiriso waa arrin adduunye wax hadda laga hadlaayo laakiin arrinta diiniga ninka kaa cibaado badan kaa aqoonta badan kaa dadaalka badan inaad isha ku hayso waayo war ninkaas soo qabo war ninkaas gaar wfي dalika falyatanaafas اlmutanaafisuun limili hada falyacmal اlcaamiluun aan iska dayna marka damacan tirada badan iyo quursiga nicmada alle aan quursanayno eraya badan suuqan hadda waxaad maqlaysaa erayo aada u fara badan oo aada u xun oo nicmadii alle qofka uu ku xaqiraya ayb waxyaabahaas marka in aada la ysaga ilaaliyo wajacalakum alla wuxuu idinka dhigay muluukan boqorow idinka dhigay wa aataakum alla wuxuu idin siiyey maa shay lam yu'ti ounan siinin axadan axad oo min alcaalamiina axadka oo min alcaalamiina ka mida meeshaa marka aayaddan wa aataakum ta laba tafsiir baa ku jirto khitaabkan ummatu moxamed inuu ku dhacayo laga wadaba wa aataakum ummaddii nebi moxamed ee mu'miniintii waaye waxaa laydin siiyey waxaan dadkii la siinin tafsiir labaadna qowmu muusabu aayaddu ay ka warramaysaa ayb labadaasba waa jiraan yaa qowmi idkhuluu larda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum yaa qowmi qowmkayow udkhuluu gala alarda dhulkii gala ardadii almuqadasata la dahiray allatii dhulka oo kataba ardada oo kataballaahu alla ou qoray lakum idinka idiin qoray inaad ku guulaysataan idiin qoray oo alla ou idi yacnii idiin qoray walaa tartaduu ha noqonina ha laabanina calaa adbaarikum munqalibiina xaalaad tihiin kuwa gadoomaya calaa adbaarikum cirbi ciribtiina ama gadaashiina xaalaad u laabanaysaan fatanqalibuu markaa aada gadoontaan khaasiriina idinkoo khasaaro hungoobay yaa qowmi qowmkayo udkhuluu gala ayuu yidhi alarda dhulkii almuqadasata ardadan muqadasada ah baytalmaqdis ayaa lagu fasiray ayb ahlucilmiga qaar ka midana waxay leeyihiin huwa hiya tuuru wamaa xawlahu waa tuuru saynaa meeshii nabiyullaahi muuse alla kula hadlay iyo agagaarihiisa cikrima iyo sudi iyagu waxay leeyihiin tay ariixaa waay naam ariixaa waa dhulkan shaam darafkan sacuudiga soo xiga waayo weliba ayb dimashq iyo falastiin iyo bacd alurdun iyana waa lagu fasiraa shaam oo dhanna waa lagu sheegaa aduu sidaas marka tafaasiirtaas baa ku jirto dhulkii muqadaska ahaa la dahiray gala allatii ardada oo kataballaahu lakum alla idiin qoray muxuu idiin qoray inaad guulaysataan laakiin idinka socdoo asbaabtii la imaada walaa tartaduu ha laabanina calaa acqaabikum ciribtiina korkeeda xaal aad u laabanaysaan fatanqalibuu markaa aada gadoontaan khaasiriina idinka oo khasaaray qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow inna fiiha ardada dhexdeeda waxaa ah qowman qolo ayaa ku sugan qolada oo jabbaariina qallafsan qolo xoog badan oo aada u qallafsan baa yacni qoomka ku dhex jiro oo meeshaa joogo dhulka ardada dhexdeeda wa innaa anaguna lan nadkhula geli mayna haa ardadaa ma gelayno xataa yakhrujuu ilaa ay baxaan minhaa dhulkaa ay ka baxaan fa in yakhrujuu hadday baxaan minhaa ardadaa iyo dhulkaa hadday ka baxaan oo isaga tagaan fa innaa anagu daakhiluuna kuwii gelayaan nahay niman marka inay dagaalamaan ama halgamaan ama juhdi yar inuu ka baxo aan rabin waayo fulaynimana marka ay laasimtay marka alla wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow inna fiihaa ardada dhexdeeda waxaa ah qowman qolo qolada oo jabbaariina jabbaariina marka laba tafsiir baa ku jirto jabbaar waxaa la yidhahdaa qofka dheer xoogga weyn oo waxaa la yidhaahdaa timirta geed timireedka dheer ayaa waxaa la yidhahdaa jabbaaratun yani waa aad bay u dheer tahay oo niman xoog waaweyn oo dhaa dheer baa joogay dheheen annagana ma ku aadno oo kuma dhacno ma gelaynay dheheen marka waa ka cabsadeen nimankaa marka meeshaa markaas joogayna waxay ahaayeen niman camaaliqa la dhihi jiray oo iyagu markaa mushrikiin ahaa oo dhulkan iyo ciraaq kasoo duulay oo baytalmaqdis iyo markaa qabsaday dhibaatana ka geystay halkaana marka sidaa ama ruom niman reer ruom oo dhankaa ka yimid marka galbeedka iyo ka yimid inay labadaa qolo unbaa marka meesha joogtay oo iyaguna markaas aan haysanin kitaab iyo waxaa kutubta tafaasiirta qaarkood marka qisas bay wariyaan iska israa'iiliyaad ah oo waxay leeyihin labiiyo tobankii nabiyullaahi muusa oday horjoogayaashii nabiyullaahi muusa uu xushay qabaa'ilkii reer bani israa'iil ka xulay ayuu yidhi ordaha oo soo sahmiya meesha markay arkeen meeshii tageen bay waxay arkeen niman hab abuuristoodu ay la yaabeen qaarkood marka waxay sheegayaan mid iyaga ka mid uu qabtay markaasuu kumkiisa halkiisaasuu geliyey isagii dhanbow intou qabtaybuu kumka gashtay marka waxay yidhahdeen niman sidan yeelayo kuma aadno waxyaabahaas marka waa iska isra israa'iiliyaad allahu aclam de waxaa saxiix ka ah tafsiir marka waa kaas tafsiir tafsiir labaad baa jiro aayaddu marka ay leedahay jabbaarka marka waxaa laga wadaa dad waaweyn uun lagama wadee waxaa weeyaan kuwa dadka qasbo oo qalafsan labada tafsiira ku jirta ina fiiha waxaa ku sugan qowman qolo jabbaariina dadka qasbo oo dhibo dad qallafsan oo ummadda qasbo ayaa ku sugan ayb min ajbara waay marka nacam ayb wa inaa anaguna lan nadkhula geli mayna haa qaryada ma gelayno xataa yakhrujuu ilaa ay baxaan minhaa min alqaryati ay ka baxaan fain yakhrujuu minhaa haddii ay ka baxaan qaryadii xaggeeda fa inaa anagu daakhiluuna kuwii gelayaan nahay ayb qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen labada kuwaasoo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuuna yakhaafuuna cabsanayeen kuwaasoo ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhimaa dushooda uu u nicmeeyey waxay yidhaahdeen udkhuluu gala calayhim korkooda u gala albaaba albaabka uga gala udkhuluu gala albaaba albaabka ka gala calayhim korkooda u gala faidaa dakaltumuu faidaa dakhaltum haddaad gashaan hu albaabkii aada gashaan fa inakum idinku qaalibuuna kuwii guulaysanayo adkaanayaa tihiin wa cala allaahi alla keliya un korkiisa fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin ayb labada ninna marka mufasiriintu warar badan bay sheegaan midkood wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun ayb midkood wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun ayb qiraa'ada marka qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen kuwaasoo min aladiina kuwii ka mid a yakhaafuuna cabsanayeen waa la akriyey yukhaafuunana waa la akriye laga cabsanayo marka haddii la yidhaha kuwi laba nin oo kuwii laga cabsanayey ah waa laba nin oo jabbaariinta ka mid ahayd oo soo islaamtay way yukhaafuuna haddii la akriyo yakhaafuuna haddii la yidhaahdana iyagaaba ilaahay ka cabsado niman marka yacni alla ka baqo laba nin oo alla ka baqo sifadaa ku sifaysan kuwaasoo ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhimaa korkooda uu u nicmeeyo iimaan ugu nicmeeyey waxay yidhaahdeen udkhuluu gala albaaba albaabka gala calayhim korkooda u gala dushooda u galo udkhuluu gala calayhim korkooda u gala albaaba min albaabi albaabka kaga gala fa idaa haddii dakhaltumuuhu albaabkii aada gashaan fa inakum idinku qaalibuuna kuwii adkaanayaa tihiin oo ballantaa idinku albaabka ungala ballantaa alla fuliya waad markaa guulaysanaysaan wa cala allaahi alla korkiisa un keliya fatawakaluu tala saarta in kuntum mu'miniina haddaad tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil yaa muusaa muusow inaa anagu lan nadkhula geli mayno haa qaryadaa geli mayno abadan weligeen ma gelayno maa intii daamuu kuwii ku sugan ay yihiin fiiha fi lqaryati qaryada dhexdeeda intay nimankaasi ku sugan yihiin weligeen ma gelaynin maa daamuuda abadantaa laga bedelaan ayb markaa macnuhu wuxuu noqonayaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow inaa anagu lan nadkhula geli mayno haa qaryadii ma gelayno abadan weligeen ma gelayno maa daamuu muddata dawaamihim inta ay nimankaa jabbaariintaa kuwa ku sugan ay yihiin fiihaa qaryada dhexdeeda intay ku sugan yihiin geli mayno ee fadhab tag muusow anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaa taga faqaatilaa dagaalama labadiina dagaalama inaa anagu qaaciduuna kuwa fadhinayaan nahay haahunaa meeshan kuwa fadhinayaan inagu nahay sidaasay dheheen marka nimankan inta nicmee loo galay haddana yacnii sidii nebi ayaa hogaaminaya siyaasadooda iyo maamulkooda nebi baa loo dhiibay wacdigii allabuu subax iyo galab ku akrinaa ballanqaadkii alle haddana eber waay leanna quluubtoodii baa dhimatayba fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya qofka haddii amarkii alle uu ka soo istaago qalbigiisa dhimanaya qalbigiisa haddii uu qallalana wax lagu kara ma laha ayb fadhab tag bay dheheen anta adiga iyo warabbuka rabbigaa faqaatilaa dagaalama inaa anagu qaaciduuna kuwii fadhinayaan nahay haahunaa meeshaan asxaabta rasuulka marka way ka duwanaayeen oo markii nebiga beder uu la galay mushrikiinta uu dagaalka la galay ayaa waxaa dhacday nebigu inuu saxaabadii ku yidhi ashiiruu ayuha nnaas wardaduu tala isiiya ayb markaasaa marka miqdaad bnu lswad goobta marka uu yidhi innaga marka rasuul allow ku dhihi mayna buu yidhi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa idhab anta warabbuka faqaatilaa ma ku dhahayno walaakinaa nuqaatilu can yamiinika wa can shimaalika wa bayna yadayka wa min khalfika hortaada waa ka dagaalamaynaa gadaashaada waa ka dagaalamaynaa midigna waa ka dagaalamaynaa bidixna waa ka dagaalamaynaa sidii yahuudi nebigoodii ay garabkiisii uga baxeen garabkaaga uga bixi mayno markaasuu nebiga aada u farxay wejigiisiina waa dhalaalay sala allahu alayh waalihi wasalam nacam marka de ummadaani iyo yahuudda de ummadaani ilaahay fadliga uu ku manaystay iyo siday uga fiican tahay iyo siday uga kheyr badan yihiin ee ummadaha kitaabka la siiyey baad dareemaysaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigi rabbiyow innii aniga laa amliku ma awoodo oo ma hananayo ilaa nafsii nafsadeyda maahay wax kale awood uma hayo iyo waa akhii walaalkay aniga iyo walaalkay unbaan aniga awoodaa oo aan amar ku leeyahay ee nimankii reer bani israa'iil waa kuwaa i diiday fafruq kala gee marka beynana annaga iyo wa beyna alqowmi qoladii alfaasiqiina na kala bixi daacada ka baxay fafruq na kala saar beynana annaga iyo wa beyna alqowmi qoladii alfaasiqiina daacadii alla ka tegay labadeennan qolo ilaahuna kala gee marka qaala wuxuu yidhi alle fa inahaa qaryadu muxaramatun mid la xarimay oo la diiday waayo calayhim iyaga korkooda waa laga xarimay waa loo diiday marka arbaciina sanatan afartan sano ayaa laga xarimay oo loo diiday afartan sano qaryadaa inaynan gelin ayaa loo diiday ma gelayaano waa laga xarimay marka arbaciina sanatanta waxay ku xihan tahay marka muxaramatanta fainahaa qaryadu muxaramatun tu la manciyey waayo calayhim korkooda laga manciyey arbaciina sanatan afartan sano ayb yatiihuuna xaal ay ware ay ware wareersanaanayaan ay wareegayaan fil ardi dhulka korkiisa xaal ay ku wareersan yihiin oy iska daba wareegayaan ee falaa ta'sa ha murgin cala alqowmi qolo korkood ha u tiiraanyoonin adiga alfaasiqiina daacada daacadii alla ka baxay ayb qolo marka caasiin ah oo ilaahay caasiye ha u tiraanyooninoo ha u murgin marka ayb meeshaa marka fa inahaa muxaramatun calayhim bacd almufasiriin waxay le warku intaasu ku dhammaaday haa hunaa tama alkalaam beldadaasi marka iyo meeshaa iyaga waa laga xaribay abaddan weligood ayb taxriimku marka lam yurid bihi taxriima tacabudin looma jeedo wainamaa araada taxriima mancin waay waa loo diiday markaasaa alla muuse u waxyooday oo uu yidhi marka fa awxa allahu tacaala ilaa muusa lauxarimana calayhim dukuula alardi almuqadasa gayra cabdi yuushac wakaalib maahani wala utiihanahum fi hadihi albariyati dhulkan saxaraha ah ayaan ku wareerinayaa ku ware ayay ku wareersanaanayaan arbaciina sanatan afartan sano markaa sidaa de waxay tahay afartan sano muddo la-eg baa iyaga markaasi laga xarimay magaalada inay galaan afartankii wixii ka dambeeyeyna dabcan way galeen yuushac ibnu nuun iyo kuwii dadkii markaa joogay berigaas waqtigaas ayaa la galay oo qaryadii la la qabtay ayb ama marka kuwa de laga xarimay waa kuwii markaas joogay ee kuwii marka dambe gadaal waqtigii afartanka sano kadib tiihii markau dhammaaday waa kii qisadii marka xadiidkii saxiixa ah yuushac ibnu nuun uu duulay ee uu markaa qoraxda ilaahay u xabisay oo u celiyey galab jimco oo sabti uu soo gelayay ahayd qoraxdii marka hadday ka dhacdana de sabti iyagu ma shaqeeyaan oo inay joogaan baa la amray marka si aynan oo fatxigu uunan uga kala goyn iyo guusha ayaa ilaahay qoraxdii u celiyey qoraxdii markii loo xabisay ayuu marka ka faa'iideystay dabadeedna marka magaaladiiba u qabtay saasaa marka uu ku galay yuushac qoom oo hogaaminayo muddadaas tiiha uu socdayna ayaa haaruun uu dhintay nabiyullaahi haaruun iyaga marka muddadaada nabiyullaahi muusa iyo haaruun dadkaa marka afartankaa sanay dhulka ku dhex wareersanaayeen iyaga say ahaayeen iyaga waa dadkoodii ku dhex jireen laakiin lama ciqaabin nabiyullaahi muusa iyo haaruun oo laguma ciqaabin tiih iyo wareer intii tiiha lagu jirayna waxaa dhintay buu yidhi nin kastoo labaatan jir marka ahaa way waa dhintay yuushac iyo kaalib marka laga reebo ayb iyagaasaana markii dambeeye qoom kaleo dib ka dhashay ayaa markaa yacni meeshaas xoreeyey xoreeyey ayb qaala waxa uu yidhi fa inahaa qaryadu muxaramatun tun loo diiday waayo calayhim korkooda laga manciyey arbaciina sanatan afartan sano yatiihuuna xaal ay wareersanaanayaan ay kudhex socon ku dhex wareersanaanayaan fil ardi dhulka korkiisa falaa ta'sa ee adiga ha murgin cala alqowmi qolo korkood ha u murgin alfaasiqiina ilaahay ee daacadiisa yacni ka baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed